kulankan ay kasoo qaybgaleen gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug arrimaha saanfalka galmudug doctor badel sheekh liibaan la taliya sare dowladda hoose cabdixakiin shariif cali agaasimaha waxda arrimaha bulshada dowladda hoose daahir maxamuud cilmi saraakiista ka socotay hay-adaha unco unicef iyo uncr ay hay-adaha samafalka iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgala gobolka mudug sidoo kalena goobjoog ah ayeen mas-uuliyiin ka socday maamulada deegaanada hoostaga degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay xarunta dowlada degmada gaalkacyo kulanka oo bishii mar gaalkacyo ka qabsamay ayaa lagu soo jeediyey warbixino la xidhiira arrimaha samafalka ee laga fuliyo guud ahaan deegaanada gobolka mudug iyo kuwa hadda socda halka ay marayaan iyo baahiyaha weli soo bahaya ee ka jira dhanka qeybaha kala disan ee bulshada sida biyaha iyo sidoo kale abaaraha saameeyay bulshada ku dhaqan gobolka mudug dhammaan ka qaybgalaasha kulanka ka socda hay-adaha caalamiga ee kuwa maxalliga ah ayaa mid mid u soo gudbiyey warbixino la xiriira shaqooyinka samafalka iyo horumarinta mashaariicda ay ka qabteen guud ahaan deegaanada mid kasta ay ka howlgasho iyo qorshaha xiga ee la doonayo inay ku dhaqaaqaan qabashadooda kulanka ayaa intii u socda laisku soo qaaday sida lagu wajahayo abaaraha iyo biyayarida deegaanada ka jira gobolka mudug gunaanidkii kulanka ayaa si isku mudal isku afgartay dardargelinta arrimaha samafalka gargaarka ay ku horeeyaan ka jawaabista baahiyaha hadda taagan ee barakacyaasha iyo gurmadka qoysaska ay saameeyaan abaaraha iyo biyo yarida ka jira deegaanada gobolka mudug gaar ahaan deegaanada magaalada gaalkacyo